wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed ayaa gudoomiyey shirka isku xirka hay-adaha gargaarka iyo wasaaradda gargaarka kaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda gargaarka ee magaalada baydhabo shirkan ayaa aad loogu lafaguray arrimaha gargaarka iyo xaaladaha ay wajahayaan dadka barakacayaasha ee deegaanada koonfur galbeed wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa ka warramaya ahmiyadda shirkan maanta oo arbaca ah bisha oktoobar labaatan iyo labadeeda magaalada baydhabo waxaa noogu qabsoomay kulankii bilaha ahaa ee isku dubradka arrimaha gargaarka kulankaas maanta waxaa nagala soo qeyb galay madaxa hay-adda unh ee soomaaliya crisban rukaasha iyo ku-xigeenka hay-adda un ocha arrimaha deg dega ah oo xafiiskeedu yahay magaalada new york ee waddanka maraykanka oo fadhida xarunta dhexe hay-adda un ocha kulankaas waxaa looga arinsanayay xaaladaha bani-aadanimada nolosha bulshada koonfur galbeed soomaaliya waxaa aada looga dooday warbixinada u dambeeyey oo hay-adda food security iyo nafaqada u qaabilsan inay xogta ka soo ururiyaan warbixinada ay soo saareen warbixintaasoo bishii sebtembar dhabaadkeeda soo baxday warbixintaasoo ah warbixin si walwal u leh sina u ah fursad xogta xaaladda nolosha bani-aadamada lagu ogaan karo waxaa maanta aada looga dooday sida ugu habboon oo dadka reer koonfur galbeed gurmadkaas loo gaarsii karo maadaama ay raadeen dhaqaalihii ka imaanayay dowladaha dibadda warbixintaas waxaa ka muuqday xaalad adag inay soo socoto oo u baahan in loo diyaar garoobo ilaah waxaan ka bari horta inuu noo fududeeyo oo arrin fudud nooga dhigo annagana insha allah dadaalkii looga baahnaa waa la imaanaynaa waxaan maalmo dhaweedba bilownay inaan xogta warbixinadaas ku jirto iyo sidai u saameynayso aan la aan la wadaagno qaybaha kala duwan ee dowladdeen koonfur galbeed iyo hay-adaha shaqada noo qabta iyo deeqbixiyaasha insha allah hawshaasna dadaalkeeda waa lasii kordhi doonaa haddii ilaah yiraahdo ilaahina waxaan ka baryaynaa inuu hawshaas noo fudeeyo hay-adaha ka soo qaybgala shirkeena maanta talooyin badan ay soo jeediyeen aragtiyo badanaa la isdhaafsaday waxaa laga hadlay sidii shaqadii hore loo qaban jiray ama laba kun labaatan labaatan iyo saddex wixii casharada laga bartay in la isticmaalo oo la xaqiijiyo dadka la gaara inay yihiin dadka saxda ahay in dadka u nugul la gaaro sida dowladdeen looga bartana waxaan u ballan qaadnay in qof ka mida dadka reer koonfur galbeed ama mas-uul ha ahaado ama shacab ha ahaado uusan wax faragelin ah ku samey karin in dadka la gaarsiiyo kaalmada loogu talagalay shirkan ayaa la qabtaa saddexdii bilba mar waxaana sidoo kale lagu soo gudbiyaa xogaha ugu dambeeyey ee dadka gargaarka u baahan